ishaaya cutubka afartanaad ilaahiina wuxuu leeyahay dadkayga qalbiga qaboojiya oo si qalbi qaboojiya yeruusalaam qalbigeedi la hadla oo iyada u qayliya oo u sheega in dagaalkeedu dhammaaday iyo in xumaanteeda laga samaxay iyo inay dembiyadeedii oo dhan aawadood laba jibaar gacantii rabbiga ugu haysay waxaa yeeraya mid qaylinaya codkiisa oo leh jidkii rabbiga cidlada dhexdiisa ka hagaajiya oo lamadegaanka dhexdiisa jid weyn ilaahayga aawadiis uga toosiya dooxo walba kor baa loo qaadi doonaa oo qar iyo buur walbana waa la gaabin doonaa waxa qalloocanna waa la toosin doonaa oo meelaha xunxunna waxaa laga dhigi doonaa bannaan siman oo waxaa la muujin doonaa ammaanta rabbiga uunka oo dhammuna way wada arki doonaan waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay waxaa yeeraya codkan leh qayli oo isna wuxuu yidhi maxaan ku qayliyaa wax kasta oo jir lahu waa caws oo wanaagsanantiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale cawsku wuu engegaa ubaxana wuu dhacaa maxaa yeele neefta rabbigu way afuuftaa sida xaqiiqada ah dadka waa caws oo kale cawsku wuu engegaa ubaxana wuu dhacaa laakiinse ereyga ilaahaynu weligiisba wuu waari doonaa kaaga warka wanaagsan siyoon u keenayow buurta dheer kor u sii fuul kaaga warka wanaagsan yeruusalaam keenayow codkaaga kor xoog ugu qaad kor u sii qaad oo inabaha cabsan oo magaalooyinka dalka yuhuudda waxaad ku tidhaahdaa war bal ilaahiinna eega bal eega sayidka rabbiga ahu wuxuu la imaan doonaa xoog weyn oo gacantiisa wax isaga u talin doonta bal eega abaalgudkiisii wuu wadaa oo abaalmarintiisuna way ka soo horraysaa isagu adhigiisu wuu daajin doonaa sida adhi jir oo kale naylahana gacantiisu ku ururin doonaa oo wuxuu ku qaadi doonaa laabtiisa oo kuwa la nuugana qunyar buu u horkici doonaa bal yaa biyaha sacabkii godan ku qiyaasay oo samadda taako ku qiyaasay oo ciidda dhulka miisaan ku qiyaasay oo buuraha miisaamo saaray oo kurahana kaafado ku miisaamay bal yaa ruuxa rabbiga la taliyey bal yaase intuu la taliyihiisii noqday isaga wax baray bal yuu isagu la tashaday oo bal yaa tacliimiyey oo dhabaha caddaaladda baray oo yaa aqoon baray oo jidka waxgarashada tusay bal eega qurumuhu waxay isaga leeyihiin sida dhibac biyeed oo baaldi ku jirta oo kale oo wuxuu ku xisaabaa sida boor kaafado dul saaran oo kale oo bal eega gasiiradahana wuxuu kor ugu qaadaa sida xabaas fudud oo kale oo lubnaan in la guba kuma fila oo xayawaankeedana qurbaan la guba uguma fila quruumaha oo dhammu waxay hortiisa ku yihiin sida wax aan jirin oo kale oo waxay isaga la xisaabsan yihiin wax ka sii yarbaaba iyo waxaan waxba ahayn haddaba bal yaad ilaah u ekaysiinaysaan amase masalkee baad isaga kala mid dhigaysaan ninkii sanac ahu sanam xardhan buu shubaa oo dahabtumuhuna dahab buu ku daaharaa oo wuxuu u tumaa silsilado lacag ah kii maskiin ah oo aan qurbaan awoodi karinuse wuxuu doortaa geed aan balooli karin oo wuxuu doondoontaa nin sanac ah oo hagaajiya sanam xardhan oo aan dhaqaaqi karin miyaydan ogeen miyaydan maqlin miyaan bilowgii laydiin sheegin oo miyaydan garan tan iyo asaaskii dhulka waa isaga kan wareega dhulka dul fadhiya oo dadka kor deguna waa sida kabajaan oo kale oo waa isaga kan samooyinka sida daah u kala fidiyey oo wuxuu u kala bixiyaa sida teendho lagu haydo oo kale isagu amiirrada wuxuu ka dhigaa sida wax aan jirin oo kale oo xakiinnada dhulkana wuxuu ka dhigaa sida wax aan waxba ahayn oo kale hubaal iyaga lama beerin lamana abuurin jiriddooduna dhulka xidid kuma yeelan weliba wuu afuufaa oo iyana way engegaan oo dabaysha cilwareenta ah ayaa iyaga si xaab oo kale u qaada haddaba kan quduska ahu wuxuu leeyahay bal yaad ii ekaysiinaysaan si aan ula mid noqdo bal indhihiinna kor u qaada oo eega yaa waxyaalahaas uumay waa kan ciidankooda tirada ku soo bixiya oo kulligoodba magacyo ugu yeedha itaalkiisu wuu weyn yahay oo isagu wuu xoog badan yahay oo sidaas daraaddeed midkoodna ma dhinna reer yacquubow bal maxaad u leedahay reer banu israa'iilow bal maxaad uga hadlaysaa jidkaygu rabbiga wuu ka qarsoon yahay oo ilaahayna gartayda dhankama galo war miyaadan ogayn oo miyaadan maqlin in ilaaha daa'imka ah oo ah rabbiga ah uumay dhulka darafyadiisa uusan itaal darneen ama uusan daalin waxgarashadiisuna lama baari karo isagu kuwa itaalka daran xoog buu siiyaa oo kuwa aan tabarta lahayna tabar buu u kordhiyaa xataa dhallinyaradu way itaal darnaan doonaan oo daali doonaan oo barbaaraduna aad bay u dhici doonaan laakiinse kuwa rabbiga isku halleeya xoog cusub bay heli doonaan way ordi doonaan mana ay daali doonaan oo way socon doonaan mana ay itaal darnaan doonaan